bismillaahi raxmaani raxiim ujeedda xukun sharci waxaa maxkamadda wilaayada islaamiga ee galguduud la hor keenay cabdi xersi cali oo loo yaqaano daanyeerow oo labaatan iyo afar sano jir ah asagoo lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay ciidamada murtadiinta gaar ahaan macwiisleyda gurceel asagoo ku biiray wuxuuna ka mid ahaa muddo saddex bilood ah mushaarka loo ballan qaaday bishiiba waa konton dollar murtadka uu la shaqaynayay daahir xoorey taliyaha ciidanka macwiisleyda gurceel asagoo dhuumashaal ku jiro ayaana la soo qabtay intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay cabdi xersi cali wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga oo ah cabdi xersi cali oo labaatan iyo afar sano jir ah waxaan ka jawaabayaa waxa laygu soo eedeeyey waxaana ugu jawaabayaa sida tan waxaan ka tegay dac waxaana ii yeedhay daahir xoorey oo taliyaha macwiisleyda gurceel ah oon qaraaba nahay wuxuuna i dhahay baabuur ayaan kuu soo diraa ee ii imow waayahay ayaan dhahay inta uusan baabuur ii soo dirin ayaa waxaan helay baabuur gurceel u socda gurceel ayaan tegey waxaa ii yimid daahir xoorey wuxuuna igu yidhi ila shaqee waana ka aqbalay waana sax oo waa jirtaa in aan ka mid noqday murtadiinta gaar ahaan ciidanka macwiisleyda gurceel waxaana la isiiyey qori waxaana la shaqaynayay muddo saddex bilood ah lacagta la ii ballan qaaday waxay ahayd bishiiba konton dollar waxaana la isoo qabtay anigoo falkaasi ku jira haddana waxaan diyaar u ahay wixii uu sharciga islaamka igu xukumo intaas kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwada eedaysanaha iyo jawaabtii uu ka bixiyey cabdi xersi cali oo ahayd mid qiraal ah fiirisayna maxkamaddu arrinkaas unu bandhigtay shareecada islaamka wuxuu noqday falkaas uu ku dhacay mid gaalnimo ah oo ridnimo ah waxayna maxkamaddu ka soo saartay xukun soo socda xukun kow maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdi xersi cali xukun xaduriddo oo dil ah labo xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah suuratulmaa'ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara wliyaa bacduhum wliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma adaalimiin laba qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu albukhaariy saddex qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa biixdaa halaa altayibu zaani wannafsu binnafsi wa taariku lidiinihi almufaariqu liljamaca muttafaqun calayhi wa bilaahi towfiiq haddana tanfiidkii la gudogelayaa asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu
allahu akbar allahu akbar allahu akbar